Walalkan naga dhegaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Dhagaystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijka Cawayska Washington waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud.
dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijka cawayska washington qodobadan caawa idinku hayana waxaa ka mid ah aqalada haddaadan kiriiri lahayn lagaa kicin maayo daymaha haddaadan kala tuuri karin collection baad aadi karaamadii raggu lahaan jiray iyo kibirku beenooye korjoogaha reerka dumarkaa noqdoo korin dallaankiye ninkii wuxuunku hashaa ay ku jirtaa kobtan ma joogeene kariimkii kacbada uumay oo naga koritaanaada caasha waa dhegayste ka sheekaynaya la yaabkiisa tan iyo markii uu qurbaha yimid waxaan kaloo idinku hayaa barnaamijka cawayska washington ee caawa macluumaad ku saabsan arrimaha la yaab kale ee maqaarka jirka bini aadamka iyo dunida oo ka fekeraysa in jeermiska saaran jirka qofka loo adeegsado baaritaanada xagga dambi baarista ee culculus waxaan sidoo kale barnaamijka idinku maqashiinayaa golo jogsigaadiyo gacantaada furaaniyo abisheekada qalbiga iiga kama go-o qalbiga iiga kama go-o galbiskiyo arooskeenna gurigeenna hooyo xamaraynu gayne gibliya shirifka ila sumo waa caawa iyo cawayska washington magacaabo cali amiin khadar xuseen oo la soo xiriiray barnaamijka cawayska washington ayaan caawa idinkaga hayaa tix macno badan xambaarsan oo uu ka sameeyey waayo aragnimadiisa qurbaha iyo markii uu ka soo cararay soomaaliya xilligii dagaalada sokeeye ay ka qarxeen magacaygu waa cali amiin khadar xuseen waxaan ku noolahay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota barnaamijka cawayska washington insha allah waxaan rabaa inaan isla qayb galo maansiyar oo idhaahda kariimkii kacbada uumay oo naga koritaana maasadani waxaa igu dhaliya caashay haddaan kuu sheego maalin maalmaha kamid a anigoo gaarigan dheer ee dareelaha ay u yaqaanaan dadku wada baa iga halaabay gaariga markuu iga halaabay waxaa la geeyey meesha lagu sameeyo gawaarida marka motel baan kiraystay oo meeshii baan iska jiifsaday anigoo barkinta ku jiif ah oo waxaan soo xusuustay berisamaadkii waagaan dugsiga hoose dhigan jiray iyo markii aanu soo qaxnay wixii kenya aan kala kulmay iyo maraykankan dhibaatooyinka isagana naga haysato oon habeeni maalin aan ushaqaynayno u socono kaaga daqne dadka africa joogaana ay uhaystaan inaan bahasha dhulka kasoo gurayno caisha
haye haye marka waxaan idhi balheede wixii baa igu igu soo dhaco marka sidii baa maansadii ku bilaabay marka maansadu sidan bay odhanaysaa haye haye noo bilow maansada
waxaan idhi kura yar anigoo ah oo kooris dhiganaya oo dugsiga aroortii u kalahoo dhigta kalaan eebe oo kibista wixii eebe u katibay kayd iskaga haysta ayuunbay ibtiladii kacdo ay kulantay baaruudu oo kaare weyn ninkii heysta iyo kan kaara biin saaran ay kadhi iska wada sureen kadab go-oodiye annagoo kurbaysan oo baxsada dhoobnay kabihiie sow mar qura intaan kacnay kenya ma abbaarin gurbadiiba kuu jaxaabadii naguma keenkeenin kaa jiini waryaa iyo nalama karbaashin ku kastaba wixii kiishadii laga helay laysu keenkeenye waxaan kadeedanama nairobi kulan sow kumaan yeelan kariimkii kacbada uumay oo naga koritaana kiyoosyo yaryaroo kuuskuusan oo ku wada yaal corner oo k c t lagu gadiyo keegagyo duuduuban oo kaangeetihii ag yaallo oo lagu xidhay kaartoon oo sigaarka kow kow loo gadiyo kibriidkiisa oo kakokooladii lagu hayo koobab lagu miiso caagado koolla ah bay wada dhuuqayaan koreyadoodii caagado yaryaro nimanka ciyaalka yararka ay wataan umaa iga yaariye kuwa jakoraaga la yidhaahdo jakoraaga la yidhaahdo waa garta kaariyo kaariyoone ayaa u gaadiida kolkaan aragtaay niman kaariyoone la ordayo haddaad doonto xataa meesha maaragtay biyaha ku tallaabinaya toogo gaadiida aad iyo aad aad iyo aad marag
ha kaariyoone ayaa u gaadiida kolkaad aragtaaye oo dharkii dhaxantay xidhan yihiin xilli kaliileed nin walba keena markaa aragtid koor buu sitaa waa run wax noqoto qabo waa noqon waa run waa run
marka koodharkii dhaxantay wada xidhan yihiin xilli kaliileed ee kariimkii kacbada uumay oo naga kori kaana afartaa wixii kenya aan kaa kulmay iyo kadeedkeende afar kaleo qurbaha taalla aan kugu dhigo buugga meerikada sara u kacdee dad ku karaameeyo oo kulli aadanuhu u qabo jannada kaydkeeda kol haddaadan saddexda shifti mid u kacayn k f c di weyday mana ka iib mana kartid inaad ka iibsato kafee kariibadoodiya kariiba xataa ma kama iibsan kartid caishaay dadku ma yaqaanaan kariibada inagun baa naqaanaan umalaynaya ha kof kofeega laga cabo minneapolis halkana waa starbucks iyo macdonald iyo marka waxaan idhi kol mare americada sidaa aada u malaysid kol haddaadan saddexdii shifti mid u kacayn k f c gii weyde oo k f c maga soo iibsan karta haddaad lacag haysano aadan shaqayn mana kartid inaad kafee ka iibsato kariibadoodiye mana ka iibsan karid kafee kariibudoodii kol haddii kaydkaagu qabyoobo waa kuu keligaaye qofkaaga lama haasaabi kartid kumi haddaad haynin kariibkii kacbada umayo naga koritaano afartaana wixii aan qurbaha kala kulmay iyo kadeedkiidhe afar kaloo lagu kadsoomaa jirtay aan kuu kala sheego dadka maraykanka jooga waxyaabaa iskaga kadsoomaan oo inay iyagu leeyihiin bay moodaan oo ay isku mashquuliyaan baa jira kaybalo la daawadaa jiriyo kanaallo waaweyne combyuter baa guri walba yaalla iyo kiibore koolalna waa la isu wada dirayaa afarta koonoode kashifaad ayaad kala kulmay haddaad haddaad kalihiin erliye qurbaha kiidhisyaa laga kororsadaa ama kiimiyaaye kariimkii kacbada umayow naga koritaana aqalada haddaadan kiriirid lahayn lagaa kicin maayo deymaha haddaadan kala tuuri karin collection baad aadi karaamadii raggu lahaan jiray iyo kibirku beenooye korjoogaha reerka dumarkaa noqdoo qorin dhallaankiye ninkii waxuun ku hashaa ay ku jirtaa kobtan ma joogeene kariimkii kacbada uumayo naga koritaanaan caasha hay hay waxaan rabaa waxaan rabaa caliyo inaad soomaalina dhegaysanaysa aad ufasirtad kuwa maraykanka jooga kaagama baahna laakin kuwa soomaaliya jooga meesha aad ku leedahay credit haddaadan lahayn guryaha lagaa kareen maayo haddaadan qarashka kala guri karinna collection baa lagu diray bal intaasuna macnay adoo raalliya caaisha waad soo baxaysaa waxaad leedahay guri baa raba inaan karaysto waxaa lagu leeyahay credit check waxa la yidhahdaa bal qiimaha aad bulshada ku leedahay baanu eegeynaa in nin wax lagu aamini karay inaad tahay in kale marka toddobada lambar ee sagaalka lambar ee social security la yihahdo horta computerka la gelinaya waxaa lagu leeyahay a wax credit malihid sumco malihid gurigaa keen maayo marka qof kale keenso oo wakiil kaa noqdo waa garta credit malid maxaa loola jeedaa marka wax sumcada bulshada dhexdeeda kuma lihid haye waa nin deen hore u qaato oo soo guday ma tihid nin guri degay oo isagoo qurux badan ka baxay ma tihid ama guryihii aad hore usoo degtay aad ku dheeshay ood ood ku cayaartay ma tihid marka waxba lagaa karayn maayo gurigi haddaadan karayn lahayn marka wakiilka insaa lagu leeyahay ha midda kale biilashii haddaad bixin weydo maalinta dambe niman collection la yidhahdo kuwa lacagta ururiya oo xooga dadka fasalka wax uga qaada oo warqad kuusoo dirsanayo maalin walba kusoo wacayo ku arbushaya magarat marka waxaan idhi biilashii haddaadan kala tuuri karin collection baad aadaysa haye kuwaasa xoog kaaga soo qaadaya lacagtaad bixin weyday ha niman kalaa kuusoo
caawa idin hayaa casharada la yaabka leh ee laga ogaaday maqaarka jirka bini aadamka iyo unugyada xisaabta dhaafay ee jirkeenna uu ka kooban yahay iyo weliba dunida oo hadda ku fekeraysa in ay baaritaanada horumarsan u adeegsato jermiska qofka jirkiisa saaran waxaa istuudiyahay la fadhiya cumar xasan cumar yare waa saa sheegta caasha cuuday daraasad ku saabsan arrimaha la yaabka leh ee jirkeenna oo ay samaysay jaamacad ku taala gobolka michigan ee dalka maraykanka ayaa waxay soo bandhigtay in maqaarka jirkeenna uu saacad kasta bedelo soddon ilaa iyo afartan kun oo ah unugyada maqaarka taasina waxay tilmaamaysaa waa goordhow waxaad sheegaysa dhalaalkii markaasi maqaarkeennu waa isbedelaya waa saacad kasta soddon kun ilaa iyo afartan kun oo unugyada isbedelaya maqaarku waxa uu ka samaysan yahay ku dhowaad laba trilyan oo ah unugyo kala duwan ma intaasaa isdul saaran jirkeenna waa sa ad sheegtay markaasi hal dhibic lix weeye laakiin lix markaad soo guurisid laba trilyan laba ayay markaasi noqonaysaa dhibic isu bedelaysaa haddaba saacad kastana saan sheegay waa soddon ilaa iyo afartan kun oo ka mid ah unugyadaasi ayaa duugooba kuwaas oo ay bedelaan kuwa cusub waa amrada ilaahay isbeddelka maqaarku weliba waa mid joogto ah ilaa iyo uu qofku dhimanayo saasna waxaa sheegay lauron rite oo isagoo ka mid ah khubrada daraasaddaas samaysay waa dhinaca caafimaadka khaasatanna maqaarka iyo jirka dadka dhinaca dhididka haddii aan u laabto dadku badanaa waxa ay cashucuuday moodaan in jirkeenna meelaha qaar oo keliya u dhididku kasoo baxo ama ay dhididaan hase haatee waxay khubradaas sheegeen in meel kastoo jirkeenna ka mid ah ay dhididaan jirkeennu waxa uu leeyahay sida oo kale laba ilaa iyo afar malyuun oo ah unugyo sameeya dhididka kuwaasoo ah goobaha uu dhididku kasoo burqado dhididkuna waxa uu kaalin heer sare ah ku leeyihiin ayay yidhaheen dhakhaatiirtaas caafimaadka daraasadda sameeyey in uu dhayo waa dhididka ee boogaha iyo dhaawaca gaadhi kara jirka ama maqaarka qofka taas oo markaasi uu qoynaya maqaarka kadibna isagu karti u leeyahay waa amuraha ilaahay in uu dhayo ama uu daaweeyo meelaha boogaha awoodda ilaahay marka hawlaha ka socda halkaasi jirkeena iyo dhididkii marka bal waxaad ka warantaa mar haddii maqaarka inaad sheegtay dhinaca dhididka inaad ka hadashay waa arrin aad cajiib u ah laakiin hawlaha ilaahay faraha lalama galo tintani jirkay ka mid tahay bal ka shanqari khabiiradaasi daraasadda sameeyey ee markaas iyagu ka hawlgalay jaamacadda michigan ee gobolka maraykanka waxa ay dhinaca timaha ay ka sheegeen in siddeetan xabo oo timo ah maalin kasta ay jirhkeenna ka go'do laga bilaabo barkinta aan barkanno sida oo kale markaan dharka gashanayno markaan iska siibayno iyo markaan iska bedelayno intaba waxaa intaasna sii dheer markaad jirka qubaysanaysid oo ay timahaagu iyagu go'ayaan balse waxaa la yaab noqotay oo aan anugu la yaabay qaybta timaha markaan akhriyayay ma maalin kasta shucuuday haa hee isoo marka la shalaysanayo iyo marka la dhaqayo marka howlaha laga hayo mise maalin kasta waa u joogto intaas inay ka go'do isku wada geeyo maalin kasta waa joogto siddeetan xabo oo tima ah in ay kaa go'aan oo waxa carradoo dhan markaanu soconnaa tima yaacaya markaas aniguse waxaa la yaabay siddeetan kaa mid oo keliya uunbaa kaa go'aya kow iyo siddeetan kaama go-ayaan bay leeyihin khubrada waase iyagoo hadalka u dhigeen iyagaa daraasadda sameeyey waa gartay dhinaca kale waxay ka shanqariyeen markaasi khubradaas waa dhinaca bakteriyada maqaarka qofka waxa saaran kun nooc oo kala duwan oo bakteriya ah oo iyagu waxtar leh kuwa wax dhimo maaha kuwa waxtar kale baanu ka hadlayna talomala kala qaadaa marka salaanta laysku boobe gacanta dhag laysku siiyo bakteriya la kala qaadaya miya hase haatee bakteriyadu labaatan keel biraqsiba way dhimataa cimrigeeda aada u yar moogtahay sidaas darteed in waxoogaa maarata dhibaato saas aanay keenaynin ayaa laga yaabaa hase haatee dee caafimaadka marka la hadlayo bakteriyada in layska ilaaliyo maadarata ilaan farahan aad xalanaysid faraha dhaqashadan maadarata iyo inta badan waxyaabaha nadaafada aad ku dadaalaysid waxaa weye in bakteriyada wixii vaayr wixii maarata dhibaatooyin ku keeni caafimaadka kuwan dhaqso dhibadeeda isku soo raaceen hahe hase haatee labaatan kilo biraqsiba labaatan kun oo markaasi bakteriya ah daqiiqadii baan idhahdee labaatan kun oo bakteriya ah ayaa dhimata waxaa la yaab kale waxa weeye bakteriyada saaran jirka qofka waxay ka duwan tahay bakteriyada saaran qofka jir kale anigii adiga haddii aan tusaalahan usoo waanu kala duwannahay markaas layskuma khaldaayo marka waxaa maadarta loo tafaxaydinayaa mustaqbalka in bakteriyada qofka jirkiisa saaran maadaama ay ka duwan tahay qofka kale ay isaga u gaar tahay oo mid waliba ay gaar tahay sida faraheenna faraha waa laga qaada matala marka qofka maarata la baarayo wixii la soo ogaado inuu dembi sameeyey inuu fal dembiyad galay in kale lasoo kala hubinayo qofka faraha laga qaadaa moogtahay aad iyo aad markaasi indhahana sidoo kale waa laga qaada waad la socotaa waqtigan casriga indhaha waa la maraya hase haatee mustaqbalka waxaa la doonayaa bakteriyada jirka saaran in laga qaado si qofka loo soo ogaado maadaama qof waliba u gaar tahay u gaarta ee weliba kasii xaj jirto faraha iyo indhaha iyo waxaan o dhan markaas mustaqbalka imiga daraasadda la samaynayo waxa ay markaas iyaduna salka ku haysaa in mustaqbalka loo isticmaali doono bakteriyadaasi qofka jirkiisa saaran in lagu kala ogaado qofka inuu dembi galay inuu gelin waxa uu yahay waxyaaba badan markaas maana aan soo koobi karayni ay markaas culimmadaasi maadartay khabiirada ah ku farayaraysa dhinaca caafimaadka haahe maqaarka unbaa wax ka sheegi kara baan kuleeyahay
degeysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysana ah dhegaystayaal waxaan isaga kiindhex baxayaa fanaanada deeqa calimire deeqa bilan iyo ismaaciil xuseen farjar waraysigii uu kula yeeshay magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka horta dhinaca banaadiriga iyaga maisku yardaytayda marmar ayaan horan u yaro dhuuntayo de waxaaba la yidhi heese dambaba ha qaadan ayagaa ku fiican tahay ma banaadiriga ha haddaan soo wadaa kuwo badan
oo qaar horena waad qaaday laban hore u qaaday waaw waan gartay bal kuwa hore wax naga maqashay deeqaay waxaa jirtay hees aroos ah ii sameeyey abwaan weyn aan aada u salaamayo oo nuuraani la yidhaahdo nala degan minnesota waxay leedahay heesta gu-iyo deergeediga aad wadiinka calood wadaagtiine guri barwaaqo gashaan guulaysataan waa galad eebaheyge god waayo oo gacan loo deesahay gudihiisu geene guur nasiib waayaan ku soo gabagabeeyey de kuma khaldana anaaba leh qolada kuleh dhinacaas u yar badan gebagabadii ayaynu joognaa maalmahanna waxaynu soo wadnay heeso kala duwan oo dhinacyo kala duwan leh heestee ayaad lahayd heestee ayaad barnaamijkee noogu soo xidhi lahayd dee heesta heesaha ugu jeclahay horta banaanka maogtahay mar walba wuxuu ugu jeclaya heesta ugu dambeyso dee jacaylkeena marka waa heestaa waa laga soo qaaday dee heesta ugu dambeysay heesahan soo saaray oo haddana aan muuqaalkeeda soo wado jacaylkeenaaba la yidhaahdaaba heestan jacaylkeena maxay ku saabsan tahay ana ii qaas tahay dee dee qaymays tiri adaaba heeso badan sanadka isu qaado inta dad kale ma garanaysaa ma nooli heestaniito waxaa la yidhaahdaa wa- waxaa sameeyey abwaan carlos nala degan minnesota heesta waxay ku bilaabanaysa wiil garaad le baa tahay garyaqaan karti laho sama lagu gardaadsho geesinimo le baa tahay golo jogsigaadiyo gacantaada furaaniyo kaagaay abis sheekada qalbiga iiga kama go'o qalbiga iiga kama go'o galbiskiyo arooskeenna gurigeenna hooyo xamaraynu geyne giblii shirifka ila tumo waan gartay heestaas aynu dhegaystayaasha kusoo dhaweyna
Thank you.
dhuuqaynaysay fanaanada deeqabilan waxay gunaanad u ahayd waraysi u dhowaan fanaanada magaalada minneabolis uu kula soo yeeshay wariyaheenna ismaaciil xuseen farjar toddobaadka dambena waxaan inoo soo wadaa dhinaca fanaaniinta mid ka mid ah horyaalkii hobolada waa beri milbaxaanu kulanaan lilaahi usalaamo ladana kumoodo lilaahi usalaam ladan kumooda
maxaa loola jeedaa xitaa libaaxi ka soo horbaxaan a- aan xataa ka codsan hadda waayo inta kumooday baan habsiiyey markaasuu libaaxi igu noqday allah aad iyo aad aad iyo aad anoon iskaranaynin de waaw waaw meesha laaban waaye libiqsan waaye meesha waan ku qalalay marka aad iyo aad waa mid laygu laray oo luqunta isku duubo walba saas waa mid laygu laray aad iyo aad luqunta isku du- isku duubo qaybta u dambaysa heestaas aad baan horta heesahaaga u dhegaystaa mare mursale marka ugu horeysa maasha allah bari maasha allah meesha ugu dambaysa meeshay ku dhammaanaysa heestaasi waxaad ku leedahay sidii layla iyo qays loxodka laga aad iyo aad aad iyo aad
waa fanaanada caanka ah ee maryan mursal ciise toddobaadka dambe ayaan idinku maqashiin doonaa waraysi aan la yeeshay iyadoo ku sugan dalkan maraykanka inta aan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aad ba u mahadsan tahay caashacuud oo inala socodsiinaysay barnaamijka caweyska washington